إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad fiidnimadan ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa lagu dilay kamiin maanta ka dhacay duleedka degmada balcad alkataa'ib ayaa soo bandhigtay muuqaalka ah jabkii ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii lagu jebiyey ee gacantooda looga bixiyey deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha dowladda federaalka iyo wadaadadiisa ayaa jeediyey hadallo baqdin iyo niyadjab ka muuqda oo ku aadan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto guud ahaan dalka soomaaliya dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena u door karoona haatanna u diyaargarooba iyagoo faah-faahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa lagu dilay kamiin maanta ka dhacay duleedka degmada balcad tafaasiisha warkaasi waa kan maxamed daahir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar kamiin ah ka fuliyey deegaanka hareeri caadle oo dhaca duleedka degmada balcad weerarkaasi ayaa lagu dilay guddoomiyihii maamulka hirshabeelle ugu magacownaa deegaanka hareeri caadleh ee duleedka balcad mas-uul kala toogtay ayaa lagu magacaabi jiray afcadeh howlgalka ay fuuriyeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa lagu dhaawacay saddex ka tirsan ilaalada guddoomiyaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si aan horay waayaha loo arag dowladda federaalkana qalqal iyo tiih ku abuuray waxa ay kaga howlgelayaan gobolka shabeellaha dhexe iyagoo isku fidiyey degmooyin tuulooyin iyo deegaano dhaca gobolkaasi alkataa'ib ayaa soo bandhigtay muuqaalka ah jabkii ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii lagu jebiyey ee gacantooda looga bixiyey deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe warbixinta muuqaalka waxaa la diyaar ah oo halkan ka soo jeedinaya cabdinaan xaaji muxsin
muuqbaahiyaha janalka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey filim soo bandhigaya jabka ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii u dambeeyey ee ka dhaca deegaanka ceel ali axmed oo dhaca cirifka kore ee shabeellaha dhexe waa dagaal u dhexeeya ciidamo dhiiran iyo kuwa cararaya waxaa la arkayaa ciidanka dowladda federaalka oo la erinayo dawarkana laga tooganaya iyagoo fiig carar ah
من أهل الرشاديج اسحقوا زيغ الأعادي أنتم جند الفداء حطموا كيد الفساد وادحروا الكفر المعادي
orodkii magaalada looga saaray waxaa lagu geeyey duurka iyadoo kaamirada alkataa'ib soo bandhigtay meedadka ciidamada dowladda federaalka iyo qoryaha laga furtay
والجبال الشامخات واصبروا طول المدى أقدموا كالعاديات كالبروق الخاطفات كالرعود المرعبات أقحموهم الردى أقدموا كالعاديات كالبروق الخاطفات
marka la daawado muuqaalada alkataa'ib waxaa laga fahmayaa in ciidamada dowladda federaalka aysan la dagaalami karin milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxda dowladda federaalka ayaa sheegtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab la soo baxday dardar cusub mahadsanid cadanaan madaxweynaha dowladda federaalka iyo wadaadadiisa ayaa jeediyey hadallo baqdin iyo niyadjab ka muuqda ah oo ku aadan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegto guud ahaan dalka soomaaliya cabdifitaax maxamed qaasim ayaa arrintani uga waramay wariyaheena maxamed daahir tan iyo markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallada iyo weerarada dib uga bilaabeen gobollada dhexe gaar ahaan hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa isi soo taraya walaacyada ay qabaan dowladda federaalka iyo siyaasiyiinteeda hadallo ay shalay xalay iyo maantaba jeediyeen mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda xasan sheekh waxay u muuqdaan kuwa si walwal leh ee uga jawaabaya hadalhaynta xooggan ee ku aadan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qabsanayaan dhul ballaaran oo xataa magaalada muqdisho ay ka mid tahay haddaan ku horeyno xasan sheekh maxamuud wuxuu khudbad uu jeediyey ee uu kula hadlay toddobaatan haween ah maadaama aysan jirin ciidan urursan oo uu u khudbayn karayo sababtoo ah waaqic ahaan marka laga hadlo in xasan sheekh uu maanta hadlo cidda ugu horeysa ee uula hadlo waxay ahaan lahaayeen ciidamada kol haddii uu dagaal socdo khasaaro badan dowladda federaalk uu soo gaaray deegaanana laga qabsaday oo ciidankiisu ay soo jabeen marka sidaa darteed ayuu la hadlay toddobaatan haween ah oo ka mid ah shaqaalaha dowladda federaalka xasan oo looga bartay goodi iyo faan aada u badan hadda ka horna sheegay in muddo lix bilood ilaa laba sano ah ee dalka uu uga saarayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xilligan waxa uu ka doodayaa al-shabaab dalka ma qabsanayaan mise wuxuu shaqaalaha ee dowladda gaar ahaan haweenka niyadda ugu dhisayaa al-shabaab dalka ma qabsan karayaan ee isdejiya ayuu leeyahay guud ahaan dalka saddex sano ku dhowaad dagaal ayuu ku jiraa dowladda soomaaliya dowlad dimuqraadi ah shacabkeedu ay raalli ka yihiin nama siri karaan dalkana ma qabsan karaan sifa ay ku qabsadaanna umata uma yaalla dalka xasan isaga oo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan dalka qabsan karin haddana wuxuu isla markaasi carabka ku adkeeyey in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay mar walba diiradda u saaran tahay una saarnayd magaalada muqdisho wuxuu qirayaa inay aada isugu dayayaan inay helaan hab ama dareeq uun ay mar ku soo jiiraan oo magaalada muqdisho ay ku soo galaan sida uu hadalka u dhigay marka waxaan rabaa kuwa meelaha magaalada muqdishoaan ku noolnahay mas madaxaa laga dilaa la dhihi jiray shabaabku magaaladaana taarget u ahayd waana isku dayi doonaan isku dayi doonaan si joogto ah ayay haddaba isugu dayaan marka afar labaatan saac maalin walba way gaatamayaan way rabi lahaayeen meel yar ay kasoo dusaan inay helaan jabka hadda dowladda federaalka ka haysta ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan wuxuu uga hadlay si afgobaadsi ah eedda fashilkana wuxuu dusha ka saaray shacabka isaga oo muujiyey inay yihiin dad muddo toddoba iyo toban sannadood ah ee ku noolaa wilaayaad islaami ah oo dacwadu ay ku socotay oo ay la hadlayeen oo keliya mas-uuliyiinta dacwada iyo iyo qeybaha kala duwan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo diinta xaggeeda uun lagala hadlayey isaga oo markaa u muuqda in uu dhegaystay warbixin isla sidaasi sheegaysa oo alfurqaan ka baxday tabintii tooska ahayd ee ugu dambeysay soona bandhigaysay si gaar ah dowrkii dacwada ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ee shabeellaha dhexe ayaa markaa xasan uu hadalkaasi ka dhawaajiyey marka xasan wuxuu si duur xul ah ee khudbadiisan ugu sheegayaa in jabka socda ay sabab ahaan qayb ka tahay wacyigelinta diineed ee muddada dheer bulshadaasi shabeellaha dhexe ee ku socotay dhul toddobiyo toban sano ay nimankaa ay haysteen deganaayeen dadkiisu waxay ayagu u sheegaan maahan wax kale aanay maqal oo intaasoo sano dhowr iyo tobankaa sano toddobiyo tobankaa sano ay sidaa dadku u hayeen waayo meesha la tegay waa dadkaas yacni cibaarooyin aada iyo aada u badan yaa meesha ka soo baxay maxamedow xasan ayaa si gaara ula hadlay ee, toddobaatan haween ah oo ka shaqeeya jiko uu furay ee, kal hore guddoomiyaha gobolka banaadir oo malawax iyo buskud ee, loogu sameeyo ciidamada dowladda federaalka taasoo ah ee, isku day iyo hal abuur dowladda federaalka ay ee, ka dhiigatay oo ay kaga dayanayso isxilqaanka haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah jikada waxay dowladda federaalku ku bilowday ee dhaqaalaheeda waa hal jiko oo la leeyahay ee ciidamada dowladda federaalka ayaa laga qoodinayaa oo toddobaatan haween ah ay ka shaqeeyaan balse sida ka muuqata hadalka xasan sheekh ee dhaqaalaha dowladda ee waa lagu sii wadi waayey hawshaasi sidaa darteed wuxuu ugu baaqayaa ee haweenka inay ee, isxilqaamaan oo tobankii ee, haween ahba ay soo iibiyaan ee, loor bur ah tusaale ahaan waxaa cajiib ah in xasan sheekh uu adeegsanayo erey bixinta haweenka wilaayaadka islaamiga ayuu adeegsadaan ee sahayda ay bixinayaan oo ah hadiyad dhammaan meel kastoo furan ah waxaa yaallo hadiyad gabarh soomaaliyeed ay dhiibtay waxaan leeyahay jikooyinka noocaasa ha la badiyo gabdhaha soomaaliyeedna meel kastoo joogaan midii firaaqi awood ulana jikada ha ka sha- ha timaada ha ka shaqayso tii kalene qaaraanka ha dhiibto waxay ku qabsoomayaan xoola inaan xelno intii qof dhibtana laba iyo saddex iyo afar ma dhibto loor bur ah marka qof soo gado waa laga yaabaa inay xoogaa yar u dareemo laakiin loorka burka marka toban qofood ay soo gado maxaa qofka muxuu ka dareemayaa marka gabdhaha waxaan leeyahay taas waa intaas waxaan rabaa kalsooni badan kalsooni badan qaba markaan xasan sheekh ee halkaa uga gudubno ee maxamed waxaa jira ee siyaasiyiin iyo odayaal badan oo jeediyey hadallo ee kuwiisa la mid ah balse waxaa cusub ayaa ah in maanta ee laga hadalsiiyey wadaadaha kooban ee dowladda federaalka kuwaasoo muujiyey dhankooda cabsida ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qabsanayso waddanka mid ka mid a ee wadaadahaasi wuxuu dadka u sheegayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan u qalmin inay ee, soomaaliya maamusho oo dowlad ka noqoto wuxuuna u cileynayaa hal arin oo keliya oo ah wuxuu leeyahay lama tacaamuli karto ee hay-adaha caalamiga ah sida qaramada midoobay waana wadaad dad hadday yimaadaan adduunyada la tacaamusho oo un tegayso oo meel kasta tegayso oo adduunka la tacaamulayso marka waa niman mabaadi'da ay wataan iyo barnaamijyada ay wataan oo dhan waxaan annaga shaqo ku leenahay ma aha cali wajiis oo isna hadlay wuxuu ee, dhaliilay siyaasiyiinta iyo dadka xaqiiqda dagaalka ee ka hadlaya iyo su- suxufiyiinta ee soo bandhigaya sawirada iyo siday wax u jiraan dadka la socodsiinaya wuxuuna ee, sheegay in arrintaasi ay xaaraan tahay wuxuu soo qaatay aayad qur'aan ah waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw ilkhawfi aayaddaas oo markaa ka digaysa ee, wararka amniga la xiriira iyo cabsida in la baahiyo iyadoo aanan ee, laga talagelin oo aan loo gudbin madaxda iyo hay-adaha ee markaa ku shaqada leh xilli ee, cali wajiisna uu horay u fadwoonayey in dowladda federaalka ay tahay dimuqraadi dimuqraadiyadduna ay qeexitaankeedu uu yahay ee, in qofku uu sheego waxa uu doono waxa uu doono uu ka hadli karo xorriyadda hadalka sida dastuurka ku qoran haddana markii xaaladdu ay xumaatay ee, dimuqraadiyaddii waa laga jeestay oo waxaa la leeyahay ee, waa arrintaasi waa xaaraan iyadoo la soo qaadanayo ayadaha qur-aanka ee kariimka ah marka wadaadaha wejiyadooda si gaar ah loo fiiriyo maxamedow waxaa ka muuqanaya welwel iyo cabsi badan ee sidii looga bartay ma ahan waxaad moodaa dad ee xabsi inta laga soo daayey la yiri ee saxaafadda ee la hadla xataa labis ahaan sidii hore ee in badanoo ka mid uma muuqdaan waxaa garab taagnaa mukhtaar roobow oo isaga qudhiisa aad ee walaacu uga muuqdo wuu fakerayaa in badan ee kaamirada markii ee, ay qabanayso wadaadadu waxay isku dayayaan inay la hadlaan dadka magaalada muqdisho maadaama ee, kuwa wilaayaadka ay- ay la qabsadeen sida xasan uu sheegay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dacwadiina ay gashay waxay leeyihiin dowlad ma ahan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kama shaqaynayso ee, horumarka ummadda waxyaabaha cajiibka leh ee maxamed waxaa ka mid a nin la yidhaahdo cali nuur xoogsade wuxuu leeyahay al-shabaab muddo shan iyo toban sano ah masjid kama dhisin ayuu leeyahay wilaayaadka islaamiga ah weliba ee, wuxuu ku dhaaranayaa magaca allah ayuu ku dhaaranayaa waana wadaad dhulka ay xukumaayeen shan iyo toban sano masaajid ay ka dhiseen ma jiro ilaaha igaga markhaatiya masaajid ay ka dhiseen ma jiro maxamed saacadba saacadda ka dambeysa ayay dowladda federaalka qeybaheeda hadallo soo jeedinayaan oo dagaalada iyo baqdimaha xaggooda soo wajahay ee la sheegayo si gaar ah waxay ula hadlayaan dadka baahinaya xaqiiqooyinka sawirada ay soo bandhigayso alkataa'ib arrimahaas ayay aada ugu mashquulsan yihiin waxaana aada u badan dadka dhoofaya oo dalka ka tegaya iyagoo qudhoodu aad bay u badan yihiin mas-uuliyiin dowladda federaalka ka mid a sidoo kale waxaan xogta ku haynaa in dhaqdhaqaaqa ay yareeyeen madaxda dowladda federaalk ee ku sugan muqdisho tusaale ahaan jimcihii lasoo dhaafay waxaa waraysi warbaahinta dowladda federaalku ay ka qaaday ninka la yidhaahdo wasiir tictok wasiirka gaashaandhigga ayaa waraysi laga qaaday wasiirku muqdisho ayuu joogaa wuxuu awoodi waayey t v-ga dowladda inuu tago gaarigiisa uu soo qaato xataa haddii uu aad baqdin ay u jirto in gaadiidka qafilan uu soo qaato ayuu awoodi waayey markaasaa khadka internetka khadka lifeka ayuu soo galay halkaas ayaa laga wareysanayay muqdishona isla joogaan isaga iyo warbaahintiisii taas waxay muujinaysaa heerka maaragtay cabsida ee dowladda federaalk haysata sidaba xasan sheekh uu ka muujiyey si guud iyo magaalada muqdishoba mahadsanid filibiin dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan fiidnimadan waa naga intaa